إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu allah qadaro aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah haweeney iyo carruur ay dhashay ayaa lagu dilay weerar hubaysan oo lagu qaaday guri ay ka degganaayeen meydkan in ajnebi ah oo aybadu soo caarisay ayaa laga helay magaalo xeebeedka eyl ee gobolka nugaal ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika kamiin isku bedelay dagaal ayaa loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ku socdaaliyay inta u dhexaysa buufow iyo namber lixdan oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyada shisheeye iyo kuwa maamul goboleedyada ee gobollada jubbada hoose iyo galgaduud dagaalka itoobiya ayaa galay maalintii lixaad iyadoo tigray uu ku goodiyeen inay weerari doonaan magaalo madaxda dalka itoobiya ee adisababa kulan lagu difaacayay cirdiga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayax fara badan ayaa gudaha u galay degmo ka tirsan magaalada muqdisho wasiirka maaliyadda dalka turkiga ayaa iscasilay xilli dhowaan xilkii laga qaaday guddoomiyaha baanka dhexe ee dalkaas warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fitan haweeney iyo carruur ay dhashay ayaa lagu dilay weerar hubaysan oo lagu qaaday guri ay ka degganaayeen degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya waxaa habeenkii xalay degmada warsheekh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay dil arxandarro ah oo loo geystay haweeney umul laheed iyo laba cadhuur ah oo ay dhashay carruurta la dilay oo gaaraya labo ayaa waxaa dhashay haweeneyda la dilay iyadoo mid ka mid ah uu adduunka joogay maalmo qura halka kan kalena uu jiray saddex sano maamo kale iyo wiilkeeda ayay sidoo kale dhaawaceen maleeshiyaadka geystay falkan arxandarrada ah iyagoona meyd ahaan uga tegay hase yeeshee goor dambe la ogaaday inay dhaawac yihiin maamada iyo wiilkeeda la dhaawacay ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad iyagoona la dhigay mid ka mid ah isbitaallada mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmada warshiiq ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen warshiik waxaa ka dhacay saacaddan aamaga la joogo weerar habeen ah dad casheehaayo oo gurigooda ku sugan in loogu soo galo taas lagu shugo dadkii haweenka ahay ee meeshaas joogay iyo ragba waa joogkulley raggay rabeen dadkaas raggii ula dalaha hase yeeshee meeshi waxaa ku dhammaaday waxay ku dhameen caruura mar dhow lagala soo baxa ma garan wax rag layidhaha kuma jiraan waa carruur iyo dumar uun waa la dul yimid waa la dul istaagay intay ahaanba gibi ahaanba waa lagu dhameeyey halkaas sidoo kale waxa uu ka hadlay tirada maleeshiyaadka weerarkan geystay isagoona sheegay in arrintan ay salka ku hayso aana qabiil ragga waa joogeen hase yeeshee marnaba ay ka tageenna ma joogin hadda xilligaas saacaddaas ay dhacaysay risaaseynta ma joogin ma garat guriga joogaan xaafaddaas inay joogaan rag way soo weerareen raggiina alxamdulilah kulley ninkii kiisa dhamaataan uu dhimanayo soo ma waxay u yimaadeen ciyaalkii iyo haweenkii iska cashaynahay ma garat intaasay xabad la dul istaageen alxamdulilah ilahay ha u naxariistaan leenahay xilli habeenna waxa helay ma jiraanoo gacanta laguma hayo hadda kulley dadkii waa aana qabiil waa nin habeen madow socdo waa shan iyo lix kulley ku socdeen halkii hadday ka dileenna hebaartooda waa la helay sidaasay ku carareen halka shiimeelina ku laabteen halkaas waa deegaan cadale degmada cadale dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale isla degmada warshiiq lagu dilay oday da-diisu ku dhoweyd boqolka sano kaasoo loo dilay aana qabiil maamulka hirshabeelle oo ka arrimiyo degmada uu falkan ka dhacay ayaanan weli wax war ah ka soo saarin arrintan iyadoona maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay kaalin weyn ka qaataan dagaalada ku salaysan aanooyinka qabiil ee ka dhaca goobaha ay ka taliyaan meydka nin ajnabi ah waybadu soo caarisay ayaa laga helay magaalo xeebeedka eyl ee gobolka nugaal wararka ka imaanaya degmada eyl ee gobolka nugaal ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay xeebta magaaladaas lagu arkay nin ajnabi ah kaasuu meyd ahaa meydka ajnabigan ayaa waxaa la sheegay in gacmaha ay ka xirxirnaayeen waxaana la aqoonsan waayey wejigiisa sababta rasmiga ah ee geerida ninka lama garanayo balse waxaa laisku raacay in ruuxan uu yahay mid la dilay dilkaas oo dadka deegaanka ah ay eediisa dusha kaga tuureen maraakiibta jiifafka ah ee ku sugan xeebaha dhaca gobolada waqooyi bari ee soomaaliya markii meydkiisa la helay ayaa waxaa dul saarnaa naxash laga sameeyey alwaaxyo waxaana jirkiisa ku duuduubnaa xarga loogu talagalay in uusan naxashka ka bixin isku soo wada duuba wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaas ka imaanaya ayaa sheegaya in baaritaan lagu sameeyey kadib ruuxan lagu ogaaday inuu ka mid ahaa kaluumaysato ajaanib ah kuwaasoo looga shakisan yahay inay kasoo jeedaan dalaal dhaca koonfurta aasiya war ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaadeen ayaa idinku soo maqan balse markaan ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika abuubakar ayaa faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dil saacadihii lasoo dhaafay loo geystay ganacsado soomaaliyeed kaasoo ka dhacay qeybo ka mid a waddanka koonfur afrika dilka ayaa waxaa geystay kooxa burcasood afrikaan ah kuwaasoo toogtay ganacsado soomaaliyeed oo ku sugnaa xarun ganacsi oo uu ku lahaa gudaha waddankaasi geerida ganacsadaha waxaa xaqiijiyey xubno ka tirsan ganacsatada soomaaliyeed waxaana lagu magacaabi jiray cabdi jimcaale kaasoo in muddo ah ku sugnaa dalkaasi ciidamo ka tirsan booliska koonfur afrika ayaa soo gaaray goobta uu ka dhacay dilka iyagoona sheegay inay wadaan baaritaanno ku aadan kooxaha burcadka ah ee geystay dilka dhowaan ayay ahayd markii waddanka koonfur afrika lagu dilay ganacsado soomaaliyeed kaasoo lagu magacaabi jiray xasan jaliil iyadoona laga dhacay hanti fara badan uu lahaa ganacsadahaasi waddanka koonfur afrika waxaa joogto ka ah weerarada nuucan ah ee lagu beegsado ganacsatada soomaaliyeed marar badanna waxaa gudaha waddankaasi lagu dilay ganacsato soomaaliyeed kamiin isku bedelay dagaal ayaa loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufo iyo lamber lixdan deegaanada buufo iyo lamber lixdan oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose warkaasiyo war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weeraro ku qaaday saldhigyada shisheeyaha iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku kala yaala gobolada jubbada hoose iyo galgaduud waxaa ka waramaya cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro saf ballaarana waxay ku qaadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya mid ka mid a weerarada ayaa ka dhacay deegaanka owdiinle oo magaalada baydhabo soddon iyo kilomitir dhanka galbeed uga beegan ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamada itoobiyaanka ee halkaasi fariisinka ku leh dagaalka ayaa in muddaha halkaa ka socday waxaana la maqlayay diryaanka hubka labadii dhinac isweydaarsanayeen dhanka kalena ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay qaadeen weeraro qorshaysan oo lala beegsaday saldhigyada ciidamada ee ku kala yaala afmadow hosingow iyo taabto oo jubbada hoose ka wada tirsan iyo awdheegle oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan deegaanada jubbooyinka ka tirsan waxaa fariisimo ku leh ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland qaarkood halka owdheeglena ay dhuufayso ku leeyihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah wixii khasaaraha ee ka dhashay goobaha dagaaladu ay ka dhaceen faahfaahin dheeriya kama aynaan helin horey dhufaysyadan iyo kuwo kaleba waxaa uga dhacay dagaalla khasaarooyin kala duwan sababay oo ay qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin geesta kalena ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay deegaanka garas baaley ee duleedka magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah qaraxa ayaa la aaminsan yahay in khasaare uu ciidamada lala beegsaday gaarsiiyey shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii kamiin lala beegsaday ciidamo marayay waddada isku xirta buufow iyo lamber lixdan oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhabbaha waxay u galeen qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo halkaa ku socdaalayay kamiinka ayaa waxa uu soo bedelay dagaal xoog leh muddo dheer ayuuna qaatay maadaama dhowr mar la isku rogaal celiyey waxaa la sheegaya in ciidamada kamiinka loo galay dhimashay dhaawacba la gaarsiiyey waa mahadsan tahay cabdulaahi yaasiin dagaalka itoobiya ayaa galay maalintii lixaad iyadoona tigreegu ku goodeen inay weerari doonaan magaalo madaxda dalalka itoobiya ee adisababa maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa ku waramaya maalintii lixaad dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa tigreega inay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka tigreega gaar ahaan xadka ay wadaagaan ismaamulada tigreega iyo amxaarada dagaalada waxaa la isku adeegsanayaa hubka culus iyo kuwa fudud waxaana ka qaybgelaya diyaaradaha dagaalka ee itoobiya labada dhinacba waxa ay guulo ka kala sheeganayaan dagaalkii bilowday arbacadii toddobaadkii tegay welina ka socda gobolka cadis ababa waxa ay sheegaysaa in ciidamadeeda si buuxda ula wareegeen dhowr qayb oo ka tirsan gobolka tigreega ee waqooyiga itoobiya maalmo dagaalo socday kadib halka jabhadda xoraynta dadka tigreega ay ballan qaadeen inay difaacanayaan gobolka iyagoo beeniyey warka ka soo yeeray xukuumadda abiye axmed waxaana laga cabsi qabaa in waddanka uu u siibto dagaal sukeeye iyo barakaca malaayiin dad ah sida ay ku waramayaan wakaradaha wararka reer galbeedka sarkaal u hadlay ciidamada itoobiya waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay la wareegeen deegaano badan oo ka tirsan galbeedka gobolka tigreega oo ay ka talinayeen jabhadda xoraynta tigreega oo muddo soddon sano ku dhow maamulaysay itoobiya agaasimaha guud ee ciidamada difaaca itoobiya waxa uu sheegay ciidamada federaalku in ay la wareegeen gacan ku-haynta medaali daansha bakir garoonka humraa iyo waddada humayra suudaan taasoo muujinaysa in iskorimaadyada militari ay si xowli ah kaga sii socdaan gobolka tigreega oo xuduud la leh eritrea iyo suudaan jenaraal burhaan guula oo ah abaanduulaha cusub ee ciidamada itoobiya oo hadlayna dhankiisa waxa uu xaqiijiyey in ciidamada federaalku ay gebi ahaanba burburiyeen hubkii cuslaa ay haysteen koox uu ku tilmaamay qaa'inul waddan oo uu ula jeedo jabhadda tigreega shalay ciidamada cirka itoobiya waxa ay qaadeen weeraro dheeri ah oo militari oo ay ku bartilmaameedsanayaan goobo la rumaysan yahay inay ku jiraan gantaalo iyo hub culus oo ay haystaan jabhadda xoraynta tigreega halka jabhaddana dhankeeda ay xaqiijiyeen in ay toogteen oo ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha soo weeraray ciidamadooda
تمكنا من السيطرة على منطقة دانشا وتدمير قوات جبهة تيغراي الموجودة فيها بالكامل كما تمكن سلاح الجو الإثيوبي من قصف وتدمير مواقع لأسلحة ثقيلة كانت بحوزة الجبهة وسوف يستمر القصف الجوي لمخازن الأسلحة والذخيرة حتى نتمكن من إضعاف قوات الجبهة madaxweynaha gobolka tigreega iyo hogaamiyaha jabhadda t b l f waxa ay sheegeen in dowladdu ay lumisay gacan ku-haynta gobolka oo hadda ka go'doonsan adduunka sababa la xiriira in ay dowladdu jartay xiriirka taleefanada iyo internetka sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa tv-ga aljaziira u sheegay in ciidamada tigreegu ay gacanta ku hayaan oo ay la wareegeen taliska guud ee ciidamada itoobiya ee ku yaala magaalada maqle ee caasimadda tigreega iyadoo ay sii kordhayaan howlgallada militari ee ka socda gobolka tigreega ayuu abiye axmed waxa uu shaqada ka eryey taliyaashii ciidamada iyo sirdoonka iyo wasiirkii arrimaha dibadda isagoo aanan sheegin sababaha ka dambeeya eryintooda dagaalka ka socda itoobiya ayaa u muuqda mid kusii riixaya waddankaasi dagaal sukeeye hadduu dagaalku ku daba dheeraado abiye axmed waxa ay dan ugu jirtaa qowmiyadda tigreega oo horeyba ugu diyaar garoobay dagaal wakhti dheer qaata inay la galaan dowlad kasta oo ka dhalata waddanka itoobiya waxaa loogu yeeray qaramada midoobay iyo dowladaha kale ee reer galbeedka ayaa isku dayaya in ay dejiyaan xiisada ka taagan waddanka itoobiya waxaana abiye axmed uu ku adkaysanayaa in uu sii wadayo howlgalka
xubintii ganacsiga iyo wasiirka dalka turkiga ee maaliyadda oo iscasilay ayaadi kuu soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu abubakar ku eegayo kulan lagu difaaciyey cirdiga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo lagu qabtay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud in lam nudaafic can ibnu cadnaana wa cindanaa shabaabu almujaahidiina yuwaajihuunaka bisayfi wasinaana وهم يحبون العز والجنان كما تحبون الخمر والسكران kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay ka soo qayb galeen boqolaal ruux oo ka mida bulshada ku nool magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu difaacayay sharafta iyo cirdiga nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam kaasoo ay dhowaan ku xadgudbeen muwaadiniin u dhashay waddanka faransiiska multaqaha oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay shacaarkiisu ahayd kulun alyowma fidaah ayaa waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgarad dhallinyaro iyo sidoo kale ardayda ku nool magaalada ceelbuur kuwaasoo si cad u sheegaya in naftooda iyo maalkoodaba ay ku furan doonaan nebigeenna maqaamka sare leh ahna kii lagu soo khatimay rususha ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha murursade oo ka soo qayb galay kulanka ayaa ugu horeyn bulshada ku dhiirageliyey inay la halgamaan cumalada faransiiska ay ugu horeeyaan ciidamada jabuutiyaanka nimanka jabuutiyaanka oo halkaa joogo ciidamka ee dhuusamareeb jooga waa cumalo faransiisa waa difaac faransiis baariisay wallaahi difaacayaan war ilaahay baani ku dhaariyaa afrikaankaas gaaladaa iska soo hormariyo inuu inta ou baariis inta fariisto ou sawirra sameeyo ee nebi maxamed oo u gafo ma ogoli nebi maxamed cidduu u gafta gacantaa saarayna waa iska dhicinaynaa caalamkaan u sheegaynaa geesiyaalkii reer carbeed kacaan geesiyaalkii afrikaan kacaan cid walba ay kacdo oo muslim sheegatood ahlu qibla ah cid walba oo ahlu qibla ah oo nabi maxamed oo ummaddo maaragtay rumaysanah waxaa weeye calamadoodii calamadoodii waa kuwaas ayagoo baktiyaho foolxumo badan soo ma gubno ayagana sidaasoo kale aanu gubaynaa ayagana sidaasoo kale aanu soo qaqabanaynaa sidoo kale mid ka mida abwaaniinta oo ka hadlay multaqaha ayaa bulshada ugu baaqay inay u diyaargaroobaan difaaca nebiga sala allahu calayhi wasalam islamarkaana ay la halgamaan shisheeyaha dadaal iyo waxaa nala gudboon ficil loo diimoone dajaallada isbirsaday ku qalawaranka deelaysan diyaarsada waxaan heli karnaa lagu dilayaye daldala dagaalada ayaa lagu danaystaaye da'yartiyo duqowdow ka kaca waa la doorsamaye dabalaabyadii niyo la baxa seefta dananaysa la dirira cadaawaha jannaa dalaq dhehaysiine kudaysada saxaabadii warwaa kama dambaystiye danteeniyo sharciga waa inaan wada difaacnaye intaasi kadib ardayda maxadka qurdub ee daraasaadka islaamka iyo culumta maamulka ee magaalada ceelbuur ayaa fariin u diray madaxweynaha faransiiska uriidu an nuqadima risaalatan ilaa faransa wa ra'iisiha alkaafiru allaciin aymaana walmakroon udaaficu biha cirda muxamadin sala allahu calayhi wasalama liyaqiida biha alkufaar waliusmica baariis caasimatu faransa hada الnidaء الculuwi laa ilaha ila اllah laa ilaha ila اllah laa naqiilu walaa nastaqiilu ya rasuula اllah fayaa ayuha alkaafiru اllaciin in lam takufa can hadihi اljariimة famasiiruka wamasiiru raciyatika biidn اllah alsayaaraat اlmulaqamة wاlcamaliyaat اlbuduuliya waclam ya makroon ugu dambayntii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo goobjoog ahaa kulanka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay jabkii dhowaan askarta jabuutiyaanka lagu gaarsiiyey duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduude runtii aad iyo aad waxaa ugu faraxsannahay kulankan maanta ku soo aaday ayadoo jabhadda islaamiga wilaayada galgaduud oo runtii saad og tihiin nimanka jabuutiyaanka oo nimanka maaragtay cumarada ah oo wakiiladooda ah sharqi afriqiya oo aan u naqaano maaragtay nimanka jabuutiyaanka ah oo suruntii saldhiggo waaweyn oo muslimiinta loogu soo duulo codowga siiyey faransiiska gacanta ku hayo waannu ognahay maalmahan waxaa gaaray maaragtay gacan baa gaartay waxaana bilowday runtii aarsigii faransiis naftiisu ay kaasi gaadiidkoodiiyo nafuftooduba waxaa gaaray dhibaato ayaa gaartay arrintaas in kulanka maanta ka soo aado aad iyo aad baa ugu faraxsannahay sidoo kale sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa fariin u diray dowladda faransiiska isagoona garwaaxsan hubkiisa faransiis markan waxaanu leeyahay tamahal ayuha almakruunu wandur fa nuxuurunaa duuna rasuulina alamiini ataskharu bialrasuuli wa tasdariihi falaa wallaahi khibtum wa khasirtumu kharibat baariisu wa kilaabuha alaahima bihowli tamasuqin wa hilaaki jaxiimin atahjamu wa tarju lcafwa mina falaa cafwa ilaa yowmi almacaadi falaa qarrat cuyuunun in cafowna walaa salimat cuyuunun in salimna nuxibbu almustafaa wa nadubu canhu biarwaaxin wa amwaalin tatasaayadu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ballanteen waa sidaasi allahu akbar wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bulshada ku nool magaalada ceelbuur ayaa fagaaraha ku gubay calanka dowladda faransiiska iyo madaxweynahooda cunsuriga ah ee lagu magacaabo emmanuel macron kaasoo dhowaan sheegay inay sii wadi doonaan aflagaadaynta nebiga islaamka sala allahu calayhi wasalam isku soo wada duub oo guud ahaan muslimiinta ku nool caalamka gaar ahaan ganacsatada muslimiinta ayaa sheegay inay qaadaceen badeecadaha lagu farsameeyo waddanka faransiiska taasoo ay culimmadu sheegeen inay ka mid tahay mid ka mid a asaaliibta lagu difaacayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayax fara badan ayaa gudaha u galay degmo ka tirsan magaalada muqdisho cayduruw sabriye ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu soo gaaray ayax aad u fara badan kaasoo ku habsada degmada dayniile iyo deegaano hoostaga degmadaasi gudoomiyaha degmada dayniile maxamed abukar jacfar ayaa ka waramaya dhibaatada ayaxu uu ku hayo deegaanka
geedigalbah laga shgundahada kadib wx laga sheegay galmudug dayniil aan ku aragnaa hadda maanta shalay wararkaasuna soo gaarin inuu soonahan soo geliyo bahalkaas inuu si xeddhaafa u maarata u guuraa u degan yahay geedi uu dhoobanyaho maarata u dhibaato badan oo ku haayo weliba asiga laftarkiisa ilaahay abuurtayo sida annaga ilaahay noo abuuro asigana ilaahay u abuurtay oo hadda waxba kama sheegi karno hadda annagu dhibaato dhibaataas yartaa dadku ay sheeganayaan inuu qayrkiisa watana waa laga yaabaa oo ilaahay kulley macno la'aan iyo inuu dadkan ugu daraanayo uma soo dejin bahalkan waa arkaynaa hadda inuu maarata meeshuu ku soo dego oo hamar oo maarata oo fiiqa geedaha dhan oo caleenta ka dhammaynaa waa soo aragnay inuu aad u fara badan yahay oo markaad qayb ka gudubtaba qayb kalea kugu imaanayso iduna socoto guuraysa sidoo kale qaar ka mida dadka deegaanka hoostaga dayniile ayaa sheegaya in ayuxu uu cunayo xitaa daaqa xoolaha ilahadee waa burayna ilaa intaa u geli waxuna kan oo ooskan markaan waa ilaamiyadii waxsa laga garay saasa u baxin ilaa dhinaana igaadiya elboorkan degmadawaa degmo dalxiis oo dadka gobolka banaadir oo soo dalxiis tagaan waxay ugu soo dalxiis tagaanna waxawaaye dooga kala duwan waay mar hadduu anyax yimaadna waxawaa doogii meesha waa ka baxaa waxawaaye wax cagaaran dhan ma arki karo waa caddeeha marka dhowr khasaaruu leeyahay dadkii dalxiisku ma jiran khasaaruu leeyahay dadkii oo xoolo dhaqatadiina khasaaruu leeyahay haddana waa xilli roobaada lagu jiraa ee soo bixi direen ee daaqa kala duwan muddooyinkii dambe waxaa gobollada dalka ku soo badanayay ayaxa kaa oo dhibaatooyin ku haya beeralayda iyo xoolodhaqatada weli war ku saabsan wasiirka dalka turkiga ee maaliyadda oo iscasilay ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga uu alaaba halkan ka soo jeediyo maxamed cali aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa shaqadii ka eriyey guddoomiyihii bangiga dhexe ee waddankaas kadib markii uu hoosudhac ku yimid lacagta liirada ee waddankaas urdogan ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii bangiga dhexe murad yuusal wuxuuna booskiisa u magacaabay wasiirkii hore ee maaliyadda naaji iqbaal tallaabadan ayaa ku timid degreete madaxweyne kadib markii uu hoos u dhac weyn ku yimid qiimaha lacagta liirada ee dalka turkiga liirada ayaa hoos u dhacday siddeed dhibic shan kun afar boqol afartan iyo shan marka loo eego lacagta dollarka maalintii jimcaha kadib markii ay hoos u dhacday heerkeedii ugu sarraysay ee siddeed dhibic konton iyo siddeed uysal wuxuu guddoomiyaha bangiga dhexe noqday bishii julaayo ee sannaddii laba kun sagaal iyo tobanka markii urdugan uu u magacaabay inuu beddelo ninkii talada hayay xilligaas naaji iqbaal wuxuu jegada maaliyadeed qabtay intii u dhexaysay laba kun shan iyo tobanka iyo siddeed iyo tobanka markii loo magacaabay madaxa hoggaanka iyo istaraatiijiyadda iyo miisaaniyadda ee madaxweynaha xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina wasiirka maaliyadda dalka turkiga ayaa xilkii iska casilay xilli dhowaan xilkii laga qaaday guddoomiyaha baanka dhexe ee dalkaas wasiirkan oo lagu magacaabo beratal bayraka ayaa baraha bulshada qaybta uu ku leeyahay waxa uu soo dhigay in xilkii uu ka hayay dowladda turkiga uu iska casilay isagoo aan faahfaahin rasmi ah ka bixin laba ka mid ah fayeenada albayraka ayaa xaqiijiyey in ciwaanada lasoo dhigay bayaanka oo uu leeyahay wasiirka balse waxay ka gaabsadeen inay caddeeyaan sax ahaanshiyaha war-saxaafadeedka lama filaanka ah iscasilaadda wasiirka ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan madaxweynaha dalka turkiga erdogan uu si lama filaan ah ku eriyey guddoomiyihii bangiga dhexe ee dalkaas kaasoo lagu magacaabi jiray murad oysal madaxweynaha dalka turkiga weli wax waraa kama soo saarin iscasilaadii uu ku dhawaaqay kaasoo uu sudag u yahay warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waynaga intaa